Deegaanka Biyo-Cadde ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa laga dhagax dhigay isbitaal uu yeelan doono deegaanka. Dhagaxdhigga isbitaalka ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, madax ka tirsan Hirshabeelle, iyo bulshada deegaanka. Gudoomiyaha Deegaanka Biyo-Cadde ee gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdi Cabdulaahi Qoorgaab ayaa ka warramaya baahida dadka deegaanka u qabeen isbitaalkan.
sana ka bacdi maanta isbitaal uu yeesho Biyo-Cadde biyocaddana marka waxaa waa deegaan weyn oo aye isu hamaajiyey degmo insha allah haddii layidhaa waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socota inay adeega bulshada u dhammaystiranto oo qaar ka mida mas-uuliyiinta iyo dadka deegaanka ee ka soo qaybgalay dhagaxdhigga isbitaalka ayaa bogaadiyey isbitaalka deegaanka Biyo-Cadde ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
waxaan bogaadinaa una mahad celinaa xaaji xaajiga walaalkay sheekh ibraahim oo runtii asagu si volunteera ama mutadawacnimo ah u hirgelinaya mashruucan aadka muhiimka u ah bulshada biyo-cadde allah siiye shiikhayna sheekh ibraahim macalin cali aadaan ugu mahad celinaa isagana maadaama uu noo garto inuu walaas inuu noo qabto waana nin maaragta haddii la raalli ka noqdo aad maaragta aan ugu duceeyeyno waxaan rajaynaa inta kale inay ku dayato shiikha oo iyagana wax noo qabtaan
waxaan rabnaa oon doonaynaa sidii shii ibraahin oo kaleentood ummadda oo herbiya-cadde u dhalata inay noo noqdaan waxaan rajayhaynaa wuxuu noo ballanqaaday waaba noo qabsoomeyno wixii kaleentoodna walaal kaleentoodoo saan wax noogu qabto inuu ilaahayna siiyo aan maanta farxadda iyo reeraynta ay herbiyacadda haystaan oo ay isbitaal ka weynaay ooy biyacadda ku dhagax dhigayaan aan uga soo qayb galna ilaahay baa mahad leh ilaahaygaasaa mahad leh waxaan rabnoo kale inaan akhyaarta ka soo qayb gasho u mahad celinno waxaan u mahad celinaynaa sheekh ibraahim macalin cali oo ah qofka muxsinka ah oo ku tabarrucay isbitaalka iyo guriga martida in magaaladan uu dhiso isbitaalka ayaa waxaa baahi weyn u qabay bulshada deegaanka biyo-cadde ee gobolka shabeellaha dhexe isagoo dabooli doona baahiyaha caafimaad ee deegaanka ka jira